barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin lixda bisha nofembar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta oo halkan idinkala socodsiinayaan jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid a qaar ka mid a dhallinyaradii xoola dhaqatada ahayd ee abaaruhu ay saameeyeen oo waxbarasho lacag la'aanaha lagu siinayo magaalada laascaanood
waad dareemi karaysaa qof baadiye ka yimi oo xoole raaci jiray oo hayjadaa joogay oo xoolihii yaraa uu ku noolaa ee ku dhaqdhaqaaji jiray baadiyaha ku joogana ay ka dhammaadeen oo haddana magaalo soo galo isagoo gacanta waxba aanan ku haynin oo goob waxbarasho ah yimi oo weliba bilaash wax loogu dhigayo oo aan wax lacaga laga qaadaynin runtii daraankooda aad ayuu u fiican yahay waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan gabar dhallinyaro ah oo ka warramaysa doorka haweenka dhallinyarada ah ay ka qaataan guriga iyo mas-uuliyadda ay qaadaan iyaga oo da'yar
inta barnaamijka uu socdo waxaan sidoo kale idinku hayno oo aan ka maranayn dhinaca heesaha
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkeenii dunida
nin hubaysan ayaa ku dilay kiniisad ku taalla meel u dhow magaalada san antonio gobolka texas subaxii axadda dad gaaraya lix labaatan ruux waxaana uu halkaasi sidoo kale uu ku dhaawacay labaatan kale dadka waxyeelada soo gaartay ayaa u dhexeeya da'dooda shan ilaa iyo labayo toddobaatan sanno jiro ninka weerarka geystay ayaa sidoo kale dhintay mana cadda sababta ka dambaysa weerarkiisa waaxda baarista federaaliga ee f b i ayaa ku biirtay baaritaanada ka socda magaalada yar ee sutherland springs ee gobolka texas taasoo konton kilomitir u jirta magaalada san antonio isniintii ayuu madaxweyne trump waxa uu sheegay in weerarada noocani aysan xaaladooda qoryaha ahayn base ay jiraan dhibaatooyin xagga dhimirka oo meel daran gaaray
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka tokyo shinso abe ayaa kulan waxa ay ku leeyihiin qasriga madaxtooyada magaalada tokyo kulankan ayaa intiisa badan waxaa looga hadlayaa socdaalka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu ku marayo qaaradda asia ee intiisa badan diiradda uu ku saarayo xaaladda khatarta ee sameysashada hubka nukliyerka ah ee waddanka kuuriyada waqooyi ra-iisul wasaaraha dalka jabaan shinsa abe oo kulankooda shir jaraa'id ka barbarqabtay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay in ujeeddada ugu badani ay tahay in gobolkaiyo guud ahaanba dunida ay u midoobaan sidii looga hortegi lahaa wuxuu ugu yeeray khatarta ka imaanaysa kuuriyada waqooyi ee ku salaysan in laga hortago samaysashada madaxyada hubka nukliyeerka taasoo khatar ku ah sida uu yidhi xasiloonida iyo guud ahaanba deganaanshiyaha dunida
door wanaagsan dhegaystayaal halkaaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a markanaynu gudagalno qodobada barnaamijkan dhallinyarada maantaan idinkugu hayno magaalada laascaanood muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa waxbarasho lacag la-aanah lagu siinayay qaar ka mid a dhallinyaradii xoola dhaqatada ahayd ee ay saamaysay abaartii halkaasi ku dhufatay waxaana waxbarashadaani si mutadawacnimo ah u bixinaya dhallinyaro isla reer laascaanood ah wariyaha v o a cabdikariin olol ayaa arrinkani waxa uu ka waraystay qaar ka mid ah dhallinyarada guud ahaan gobolka sool abaartii ka dhacday ayaa waxay sabab u noqotay in dad aada u fara badan gaar ahaan dhallinyarada ay soo galaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kuwaasoo siyaabo kala duwan nolosha uga bilaabaya qaarkood waxay si weyn u doonayaan inay helaan waxbarasho ama xirfad gacanta oo ay ku shaqaystaan dhallinyarada iyagoo aqoon-yahanka ee magaalada laascaanood xarumaha waxbarashada ku haysta markasu sunna waxa uu ka mid yahay goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada laascaanood waxayna ii sheegeen xilli aan la kulmay maamulka iyo dhallinyarada gacanta ku haysa inay gacanta ku hayaan dad iyagu xooluhu ay kasoo dhammaadeen kuwaasoo u badan haween waxbarashada ay siiyaan ayaa waxay ka kooban tahay xisaabaadka farsoomaalida iyo in la baro casharada dhanka diiniga ku saabsan abdinaasir aadan xirsi oo ka mida barayaasha waxbara ayaanu waxaanu wax ka weydiinay waxyaabaha ay u dhigaan cilmihii ka soo gelaya xoolihii ay ka dhammaadeen iyagoo mashquul mureer ku ah xoolahooda inay dhaqdaan haddeena xoolihii ay dhaafeen waxyaalaha aad ay u doonayaan inay bartaan waxaa ka mid a in ay bartaan maxaan ku sheega waxyaalaha iyagoo ilaahay isku xidhaya sida qur-aanka sida maxaan ku sheegay adkaaraadka ama ducooyinka lagu ducaysanayo sidoo kale waxyaalaha maxaan ku sheegay fartooda iyo maxaan ku sheegay sida soomaaliga oo kale sida qofka inuu maxaan ku sheegay xirfad yeesho oo xisaabaadka iyo laga dhiso maxaan ku sheegay waxyaalahaas maxaan ku sheegay dhisaya noloshiisa inuu barto ay aada u jecel yihiin dadka insha allahu tacaala waxay u baahan yihiin gacanta in la qabto oo la tabantaabiyo oo lasoo dhoweeyo oo waxbarashada lagula dadaalo ka waran xadiga soo gelaya iyo wallaahi markaas su-aashaas waxa weeye dadku aad ayay soo gelayaan siiba dumarka marka waxay u baahan yihiin in laysu kaalmaysto oo meelo caama ah oo maxaan ku sheegaa intaa ka ballaadhan waxbarashada ka dhexeeya loo qabto oo maxaan ku sheega dad kale tamantaabiyo ayay u baahan yihiin duruuftooda nololeed ee kale maadaama aad idinku waxbarashada bilaash ugu dhigaysaan bal ka waran maxaad ku arag kuwa hadeer xooluhu ay ka dhammaadeen oo kale hadeer roobkan soo gelaya aad ba wallahi u naxaasaa marka ay maxaan ku shega wax weydiisid oo kale nin kule maxaan ku sheegaa markii hore waxaan xoolahan raaci jiray markii dambe xooluhu ay dhammaadeen tuulaan imi tuuladii markaan shaqaan ka waayay magaaladan soo aaday markaa waad arkas sidoo kale yacquub maxamuud salaad adigu waxaa tahay maamulaha xaruntaasi bal sharaxaad naga sii dadkani nooca ay yihiin iyo qaababkaad wax u baraysaan oo kale qaybta duhurkii oo taqriiban kowda iyo barhka duhurnimo lasoo galo waxaa dhigta oo aanu gacanta ku haynaa dad dumar ah oo badankoodu ay yihiin dadkii xooluhu ay ka dhammaadeen ee abaarihii lasoo dhaafay ay saameeyeen xoolihiina ay ka dhammaadeen dadkaas oo badankoodu ay soo galeen magaalooyinka iyagoo aan gacantana wax ku haysan aanan awoodin in ay iska bixiyaan fiiga macaahidda iyo waxbarashada ay wax ku bartaan dadkaasoo badankoodu xaafado qaraaba a dulsaar ku ahoo aan awoodin in ay iska bixiyaan fiiga bay ku ogaadaan halkiina ku yimaadaan iminka barnaamijkan waxaanu soo wadnay muddo sanad ah baanu soo wadnay bishii tobnaad ee sanadkii laba kun iyo lix iyo toban ee dhammaaday baanu barnaamijkan bilownay dadkan loogu kaalmaynayo waxbarashada waanu iclaaminay in aanu barnaamijkan bilownay xarunta markaska ee magaalada ku taalla ayaanu ka iclaaminay in dadkan bilaash wax loogu dhigayo iyaga laga rabo qalinkooda buuggooda inay soo qaataan macallimiintii iyo dhammaan ay diyaar u yihiin ciddii la shaqayn lahayd ee waxbari lahayd marka wax lacaga kama qaadaan wax lacaga kama qaadno haba yaraatee kama qaadno bilaash ayay ku dhigtaan waxbarashada marka bal dadkaas iga waran dhanka dareenkooda iyo inay waxbartaan iyo qaabka iyo waxyaaba ay kaga duwan yihiin oo kale dadka kale aad idinku waxbartaan waad dareemi karaysaa qof baadiye ka yimi oo xoole raaci jiray oo hayjadaa joogay oo xoolihii yaraa uu ku noolaa ee ku dhaqdhaqaashi jiray baadiyaha ku joogana ay ka dhammaadeen oo haddana magaalo soo galo isagoo oo gacanta waxba aanan ku haynin oo goob waxbarasho ah yimi oo weliba bilaash wax loogu dhigayo oo aan wax lacaga laga qaadaynin runtii daraankooda aad ayuu u fiican yahay maadaama idinkoo idin dhaqaalo fara badan haynin aqoontiin inaad ku caawinaysaan waxaad odhan lahay dadkaasi waa laga caawin kari lahaa maxay tahay dadka danyarta ah ee masaakiinta ah ee aan waxba haynin ee xoolihoodiina ilaahay subxaana wa tacaala masiibadu ay u timi ee ka qaaday waxaan kula talin lahaa bal qayb jaanis in dadkaa la siiyo oo barnaamij tabaruci ah oo ilaahay dee subxaana wa tacaala aakhira wax lasii dhigto oo ilaahay loogu dhowaanayo in loo sameeyo oo dadkaas bilaashka bilaash wax loogu dhigo baan ku talin lahaa oo aan soo dhoweyn lahaa waxyaaba aad soo jeedinaysaan oo kale macalin maxaa ka mid ah ardaygaan gacanta laga dhigin oo maxaan ku sheegay tamantaabiyo maadaama inagu u bilownay inaan maxaan ku sheegay ilaa jaamacaadka haddaan isku day karno inaan wadno sidoo kale qofka qof qof in loo waraysto oo qofka liigto oo kale maxaan ku sheegay xagga sida hooyga oo kale maxaan ku sheegaa in laga waraysto xagga dharka maxaan ku sheegay xagga maxaan ku sheegay waxyaalaha wax ku baranayo kale in aada loo soogaado
waa tahay kaasi waa tahay dhegeystayaal cabdikariin olole ayaa waxa uu la hadlayay qaar ka mid ah dadka iyagu si mutadawacnimada wax ku baraa dadkii dhalinyarada ahaa ee qaarkood ku xoolobeelay abaarihii dhawaanahan ku dhuftay qeybo ka mid ah deegaanada laasaxanood hoos yimaada halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a
wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington iyo barnaamijka dhallinyarada maanta markaa aynu ku hadlayno qoysaska bulshada soomaalida labada waalid ayaa sida caadiga ah waxa ay garwadeen ka yihiin islamarkaas inay hogaanka u hayaan qoyska hase yeeshee waxaa iyaguna door lixaad le ka qaata caruurta gaar ahaana gabdhaha oo iyaga oo da-yaryar bilaaba inay caawiyaan waalidiintood ayaan cabdi xuseen waa gabar dhalinyaro ah waxa ayna wariyaha v o eda ee jabuuti rabadaan muuse uga warantay qaybta ay qoyskooda ka qaadato iyo hoosha ay qabato isagale horta gabdhaha curatada waa lagu nastaa waxaa la yidhahdaa waa barwaaqo haddii kabar lagu curto anugu hooyadii baan allahu naxariista curadu hay hooyaday curad markaanu ahaa aabaha iyo allahu naxariista hooyaday aabahayba waa dhinteen maxay ahaytooy waxaa ka horeeyay hooyaday dumaro badan marka aaba qof weyn buu ahaa hooyana waxay ahayd kabadh yar anay igu curatay marka waxaad leedahay walaalo kaloo badan oo aaba dhalay haa walaalo badan baan leeyahay curadkaygu caruurtu dhalay caruurta sii dhaleen kuwa sii dhaleen baa jooga ayey baan ahay marka markii hore tee adugu intii dagaaladii ka hor iyo intii lasoo qaxayba aabaa noo shaqeyn jira alla naxariisteen kadib markii dambe aaba qof waayeeluska noqday marka waxay dantu ku kaliftay hooye inay shaqayso hooyana qofkii karab istaagi lahaayey tee ku nasan lahayd ee caawin lahaa waa aniga waxaan sameyn jiray anigu markii anoo kabar yar adugu labiyo toban jir saddexiyo toban jir markaan ahaabaan shaqo bilaabay waxaan iibin jiray unsiga cadarada adigu alaabaan iibibin jiray waan la meerey jiray markaan soo rawaxana reerkan ka shaqayn jiray subaxii inta shaqadu ii gaadhisana salaada subax baan kici jiray xaafada laxooxda udub sii kala maamul sii qorshe waad karansaatee kabar hawsheeda qudhida curad baan waan fahmayaa laakiin shaqada shaqadaad bilowda labiiy toban jirka waa shaqadii kale banaanka laga shaqeynay tii guriga maata ta guriga waan ku barbaarayba tii biilka reerta hooye aan lasoo xoogsan jiray aan hooyo caawin jiray baan labiiyo toban jir ku bilaabay shaqadii kugu horreysada qabata maxay ahayd waxaan iibin jiray uunsiga cadarka maxayaala la xidhxidho alaabahaasaan iibin jiray mar suuqaan la fariisan jiray marna intaan saxna ku kurtaan la meereysan jiray
marka wax wax ma jiraan aada xasuustood samayn jirtay shaqaadii kugu horreysay haa anagoo kuluboo kabdho yaryara baan intaan uunsiga suxuun ku kurano iyo cadarada huruuda cusburka adugu waxyaalaha haweenku isticmaalaan baa intan haa guriga loo isticmaala naftoodana u isticmaalaan baa intaan suxuun ku kurano bileedho baan xaafadaha la meeri jirnay masaan oran jirnay wasiga iyo cadarka doqon baa karan weydo kaari baa iibsatay waxyaala saasaan oran jirnay
si ladin kaga iibsado haa si islaamaha guryaha jooga noogu soo baxaan markaa ma idiin soo baxayeen ma idinka iibsanayeen ila markaad tiradaan doqon baa garan weydo gaari baa iibsata islaam walba waxsi aduu gaari iska dhig bas leeda haa xaafada waxaan tegi jirnay suuqa ka fog kadib waxaa jira gabdhaxaas leeya gabdho maxay ahtay suuqa aan waqti kasta iman karayn wixii udkoonkii iyo te alaabtii gurigu u baahan iyo nafteedana marka kuwaasoo kale aan u fudan jirnay marka halkaa baad shaqa ka bilowday uunsi alaabta baad ka shaqeynaysay hadda waa la weynaaday hooyo aabaa loo naxariisto way dhinteen ka waran walaalana way weynaadeen ka waran markaa hadda mas-uuliyadda culayska wallaahi culays baa ku fuulaya culeyskana waxaa jira masaa markii hooyadaa dhimato hataa alaaw naxariisto hooyadii waxay dhimatay rabadaantii shan bilood meelahaas ee asantay afar bilood iyo wax marka culayska curadnimada waxaa dareemaysaa markay walaaladaada yaryar ku maqli waayaan markay waalidkii labadii waalid meesha intay ka baxaan weliba khaasatan hooyada ay ku maqli waayaan maxay ahayd qofkii kaa yaraa uu doono inuu ku maamulo hadalkaagu maqli waayo adigiina waxaa ku gelisa uqdad waxaad dareemaysaa inaad maxay ahayd booskii hooyadaanad buuxin karin kole booskii hooye ma buuxin karsid laakiin haddana waxaad niyadaada is oranaysaa farxad isku gelinaysaa walaaladaa kaa yaryar waa inayna hooyadaa dareemin iyagii haddii ku maqli waayaanna waxoogaate waxaa ku imaansa niya jab dadaalkaagii marka qofkii ku maqli waayo waxaad noqonaysaa hal bacad lagu lisay adigina niyajab baa kugu dhacaya marka waxaad dareemaysaaba curadan laguu sheegayo intaa kale haa aad rafaadiid aad shaqaysid aad waxaysid waxba ma dareemsid maalinta hooye aad weydidunbaa dareemsaa curadu dhibtay leedahay marka waa wallaahi waa culays gabdhaha
taasi waxay ahayd ayaan cabdi xuseen waxayna la hadlaysay wariyaha v o a jabuuti sagal siciid faarax
waa tahay jamaalow aan kaa boobay markana waa codka kaltuun bacado iyo heeska waqti waa tahay codkaasi kaltuun bacada intaasi haddaan uga gudubno halkaasi aad weli ka dhagaysanaysaan ama aad nagala socotaanna waa washington markana bal aan ka codsado ciyaarihii dhankoodii xubinta ciyaaraha waryaheena jamaal axmed cusmaan inuu noo guud maro
aad baad mahadsan tahay saare cabdi axmed dhegaystayaal haddaan idin dulmaro kulmo xiise badan ayaa shalay dhacay horyaalka dalka ingiriiska haddaynu ku horayno naadiga tottenham hosbur waxa ay la ciyaartay naadiga crystal palace gool waxba ayayna kaga wudurnaatay ha yeeshee labada kulan ee indhaha lagu hayay ee soo kala galay wakhtiyo isku dhow marka waxay kala ahaayeen naadiyada manchester city iyo arsenal oo markaasi kulankoodu ahaa mid xiise badan waxaana arsenal laga wudronaaday saddex gooli gool manchester city waxay muujisay inaanay hadda diyaar u ahayn in la hakiyo oo guulaheedii ay iska sii wadataa waxaana saddexda gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kevin de brune oo daqadii sagaali tobnaad gool u dhaliyay naadigiisa iyadoo daqadii kontonaadna sergio guero gool rigooraa uu u dhaliyay naadiga kubadda cagta manchester city ha yeeshee xeeryaanka lagazete oo bedel kusoo galay naadiga arsenal ayaa goolka koowaad u dhaliyay ciyaartan ka dhigay laba gooli gool balse gool lagu murmay sax ahaanshihiisa ayaa waxaa u dhaliyay naadiga manchester city daqiiqadii toddobaatan afraad xeryahan gabriel hesus oo waddanka brazil u dhashay sidaa daraaddeed manchester city ayaa saddex gooli gool ku awood ronaatay oo ka adkaatay naadiga arsenal chelsea waxa ay gegadeeda ku martigelisay naadiga manchester united united ayaa xaaladeedu muddooyinkani sida muuqata aanan wanaagsanayn waxaana lagu odronaaday gool waxba ciyaaryahan alvaro marata ayaa gool qurux badan oo madaxa dabadhaafiyey guladaha naadiga manchester united waxaana naadiga chelsea goolkaasi ay ahayd mid ay u baahnayd islamar ahaantaasina ciyaartu ku dhammaatay sagaashan daqiiqa loogu talagalay gooli waxba everton waxay la dheeshay naadiga watford saddex gool iyo laba gool ayayna ku awodronaatay naadiga everton adaba naadiga manchester city ayaa horyaalkaasii hogaaminaysa oo iyadu markaasi dhinaca kala sarraynta sii xigsatay iyadoo markaasina naadiga kubadda cagta manchester united ay kaalinta labaad tahay sidoo kale dhegeystayaal haddaan idin dulmaro dhinaca iyo dalkaasi talyaaniga naadiga inter ayaa bareejo gooli gool wax la gashay torino sidoo kale naadiga kubadda cagta ee napoli ayaa iyaduna markaasi aanay u suurgalin inay toddobaadkan guulaysato labadaasi kooxood inter iyo napoli oo iyagu markaasi horyaalka dalka talyaaniga koowaad iyo labaad kale ahaa ayaa barbaraha ay galeen waxaa ka faa'idaystay naadiga yuventus oo ka wudroonatay brovento waxaana markaasi naadiga kubadda cagta yuventus ay hadda tahay labaad iyadoo ka sarmartay naadiga inter milan ac milan ayaa sidoo kale awoodroonatay oo soo badisay sidoo kale dhegaystayaal horyaalka dalka spain waxaa kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta real madrid ayaa waxa ay ka badisay naadiga las balmas saddex gool waxba ayna kaga wudroonatay maalin kasii horreysana barcelona ayaa waxa ay markaasi ka adkaatay naadiga sevilla oo laba gooli gool kaga adkaatay atletico madrid ayaa sidoo kale awoodronaatay oo badisay valenciana hore ayay usii badisay horyaalka naadiga barcelona ay hogaaminaysaa iyadoo labaadna ay tahay naadiga kubadda cagta valencia halka saddexaadna ay hadda soo xigsatay naadiga kubadda cagta ee real madrid xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaasaynu joogto
waa hagaag jamaal axmed cusmaan iyo xubintaasi ciyaaraha haddaan intaasi kaga harnana halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatanna maxamed ciro iyo mid ka mid a heshiisa
halkan kugu soo haykeli waxaan ku sabaa sabaa xasuus qalbiga samraya ku suga maankiyo sadriga ku taba halkan kugu soo haykeli waxaan ku sabaa adoo iga maqan sanado salkaanu dhigaxdiga samiyo milguhu geyaan xubbiga siiya tigelin intaan saba dheer intaan adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaala intaa ka badan naftaaniga siisanay intaa intaan sabadheer intaan adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaale intaa ka badan nafta naftaha iga siisanay labada kalgacaylka siman axadigu sahal kuma aho rajada nafta lagu sabay sareeda kutig kutiigsadaan labada kalgacaylka siman axadigu sahal kuma aho rajada nafta lagu sabay sareeda kutig kutiigsadaan anaa muxubaday sida tiyo adaa ila qaba sawiga bishiyo saaciyo ayaantuna sanada ku tahay sidayda anaa muxubaday sida tiyo adaa ila qaba sawiga bishiyo saaciyo ayaantuna sannada ku tahay sidayda intaad sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo heesaasi waxay gunaandu ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare xabdi axmed ayaad la socodsiinayey hadda maantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa hatan iyo isbaqal dambe nabadgelyo
intaad sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaale intaa ka badan naftaan iga siisanay intaa intaad sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo